jidkii lixaad ama waddadii lixaad tilmaantii lixaad alfabeetada ka daba dheh cod qor akhri hikaadi hikaado badan alfabeetada shaqalka shibanaha magac dhegayso waxaa lagu hadlayaa cod waxaa lagu dhawaaqayaa cod waxaa la maqlayaa cod lagu maqlayaa dhagaha waxaad ku maqlaysaan cod waxaa lagu samaynayaa cod afka cod laga samaynayaa waxaa waa la qori karaa waana la akhrin karaa ma la qori karaa mana la akhrin karaa cod haa haddii la hikaadiyo swedishka alfabetis waxay ka kooban tahay labaatan iyo siddeed xaraf sagaal shaqal ah iyo sagaal iyo toban shibano ah kulligood kulligood kulligood shibanaha waxay leeyihiin magac